shakhsiyaadka isugu soo haray tartanka buuxinta kaalinta guddoomiyaha bangigana waxaa aad loo hadal hayaa nigel roberts oo ah nin ingiriis ah doctor maxamuud maxamed culusow waxa uu horey u soo qabtay guddoomiyenimada bangiga dhexe isaga oo ku sugan gobolka michigan ee dalkan maraykanka ee uu degan yahay ayaan weydiiyey doorka guddoomiyaha bangiga dhexe ee dib u dhiska dalka ee xilligan aanu marayno guddoomiyuhu bangiga dhexe wuxuu asaas u yahay qeyb ka mida dhaqaalaha dalka ayuu asaas u yahay iyo maamulka maaliyadda dawladda wuxuu asaas u yahay maamulka maaliyadda dalka wuxuu asaas u yahay horumarinta dhaqaalaha xagga dhinaca bangiyada arrimaha la xidhiira deeqaha caalamiga ah arrimaha la xidhiira mataqaanaa bangiyada ganacsiga xawaaladaha hay-adaha deynta bixiya iyo xiriirka caalamiga oo wax isdhaafsiga sida ganacsiga iyo waxaasoo dhan nigel roberts waxa uu durbaba ka soo booday magacyada aqoon-yahanadii uu guddiga xulista guddoomiyaha bangiga dhexe ka soo reebay xubnihii soo dalbaday shaqada guddoomiyanimada bangiga dhexe barasara jabriil cali maxamed waa macalin ka tirsan jaamacadda gobolka ohaayo nigel roberts waa nin ingiriiska u dhashay oo muddo ka shaqeynaya hay-adaha samafalka caalamka waddamo ay ka mid yihiin nepal iyo soomaaliya iyo etoobiya iyo waddamo kale haatan waxa uu ka fariistay shaqadii bangiga bangiga adduunka oo ahayd shaqadii udambeysa uu hayay markaa wuxuu ka mid ahaa guddiga maaliyadda ee dawladda soomaaliya ee korjoogtada ka ah ee nairobi jooga hadda wuxuu kandaraasyo ka qaataa hay-adaha soomaaliya ka shaqeeya wuxuu ka mid yahay dadka shisheeyaha ah ee faraha badan ee soomaaliya arrimaheeda ka shaqeeya ee magaalada nairobi ay saldhiga u tahay oo talabixintii waxaa u jooga marka shaqadan waa la xayeysiiyey waxaa la soo geliyey internetka jaraaidka la yiraahdo the economist ayaa lagu soo daabacay halkaas ayuuna ka codsaday asaga iyo dad aada u fara badan oo kale ma jirtaa baahi xilligan loo qabo inuu guddoomiyaha bangiga dhexe ka noqdo qof ajaaniba doctor maxamuud maxamed culsow ayaa ka jawaabaya haddee shaqadan waa shaqo soomaalina hadda ay taqaano oo ay qaban karto waa mas-uuliyad maamul waa mid siyaasadeed waa mid sharci intaas oo dhan ay fulinaysaa marka runtii ma qabo inay jirto maanta soomaaliya wax ku kalifaya in muxuu ahay qof ajnabiya la magacaabo dawladda ayaa laga rabaa inay caddayso sababta kalifaysa in nin ajnabiya loo dhiibo bangiga sharci ahaanta qofka hoggaanka u qabanaya bangiga dhexe inuu ajnabi noqdo waa mid weli aan la dhammaystirin maadaama sharcigaasi uu dhowaan ansixiyey baarlamaankana waxaa weli dhiman ugu yaraan in uu madaxweynuhu saxiixo ugu badnaanna aqalka sare ayaa door ku yeelan karo ansixintiisa